bismillahi raxmaani raxiim horta baydhaba waa dhalka dalka soomaaliya reer kamid ah ma soomaaliyeedna way degan tahay de aragtidooda iyo fikirkooda gaarka ana dee kolley cid kasta waa u madax banaan tahay laakiin annaga kajuba ahaan maamulka juba haddaan nahay de waxaa aragtida ayada ay qabto ama aan soo dhaweyneynaa kan saddexda gobol taasaanan taageersan nahay dan mas-uuliyiintii juba kamid nahay marka taas ayaan leeyahay aragtideyda inay guulaysato oy aflaxda aan dooneynaa waayo soomaaliya maanta dawladda federaalka ayaa hooyadii ah waxay ayadu taageerta inaan taageerna ayaa waajib ah annaga maamuladii hadda dhashay baan kamid nahay gobolada jubbooyinka dee maamulada soo koraayana inaan soo dhaweyno oon taageerno waa waajibna saaran marka waxaan leenahay saddexda gobol ha guulaystaan
dhinaca kale ayaa baydhabo ku sugan oo mudoobe nunow hogaamiye oo lix gobol sheeganaya sideed is leedahay aragtideeda ku aadan dhinacaas way kusoo biiri karaan dhanka kale saddexda gobol la doonayo
de mudoobe nunow waxaan leeyahay saaxiibkii ha ku biiro saddexda gobol waayo lix gobol laba saddex gobol way dhisan yihiin haddee gobol la dhisanna in la yidhaahdo maamulan ka dul dhisaa haddee xoogaha ilama haboono soomaalidu waa istaqaanaa deegaan deegaana la yahay marka madoobe nuuno walaalkey waxaan leeyahay haddee saddexda gobol ee jubbooyinka way dhisan yihiin haddee nidaam kaloo hadda ay lix gobol ku noqdaanna ima muuqato maadaama dawladda federaalka ee international committeegaba ay taageereen ay aqoonsadeen waxaan leeyahay intaa ha ku imaansada asagana ha aqoonsadaan leeyahay bal ka waran shirkii kale ee kismaayo ka socday halka uu marayo iyo saameynta arrintan ay ku yeelan karayso marka laga hadlayo maamulka madoobe nunow oo lix gobol sheeganaya
haya annagu shirka ayagii gobolada jubbooyinka maalintii la dhisay waa la socotaa sanadkii labaadaa gebagaba waa intaa waa soomaali soo jiray shirka dib u heshiisiintana wuxuu daba joogay shirarkii cabdisababa iyo kii muqdisho sii kismaayona waa qabsoomay lix iyo tobankii septembera la furay madaxweynaha dawladda federaalka furay shantii octoobarna waa lasoo gabagabeyey waxaana kasoo qayb galay dawladaha deriska igad international committyga wakiilkii u n ka iyo wakiilo kale sida kenya iyo etoobiya safiirkeeda marka shirkaas waa aflaxay soomaaliyana isugu timid haddee nin wax ka sheegaa iyo nin kale hadda maanta looma baahno ninkii soomaalinimo ay ku jirto gobolada jubbooyinka danaynayana oo siyaasi ana ha kusoo biiro gogosha waa ufidsan tahay aragtidiisa waa la dhegaysanayaa miiska wadahadalka ha yimaado wadahadalkana waa furan yahaan leenahay weli waxaan u fahmay hadalkaaga in wadahadallada ay furan yihiin ka waran dad baa weli ka goos adeegayay shirkaasi soo gabagabaad ii sheegayso dadkaas maxaad ku qancin lahayd dadka ha noo yimaadaan gogosha way fidsan tahay miiska wadahadalka ha yimaadaan waa la qancinayaa haddee dee xil ninkii rabana de soomaali baan nahay xilka ilaahaa bixiya horta ha u dalwaxsado qof kastoo soomaali ah darajada ilaahaa bixiyo qofna ma bixiyo qof gacanta ku haya male cid kastoo wax kula doonayso hadduusan alle xaggii laga idmin cid wax ku qaban kartaa ma jirto marka mas-uuliyaddana waa wax alla agtiisa yeelo oo alla agtiisa loo laga soo idmo marka waa noo yimaadaan aan leenahay cid kastoo aqli saaxiib u ah fikirka suuban waa dooneynaa iyo aqliga saalaxa ah ciddii wax nagu kordhinayso aragti fiican noo haysana waa soo dhaweyneynaa hana noo yimaadaan saaxiibada ayada cid kastoo soomaali ah oo jubbooyinka u dhalatay cid kastoo soomaali oo waxgarad ah ha kusoo biiraan aan leenahay gobolada jubbooyinka gobasha way fidsan tahay wayna fidsanaani waayo dib u heshiisiinta annaga waxaa noo istiraatiijiyadada noo taallaa waxaa xilli dhow xilli fog xilligii dhowaa waa dhamaaday xilligii fogaana kow ma joogo gobashiisana way fidsan tahay tuulooyinka degmooyinka ceelasha waraha motorada intaasoo dhan aan rabnaa inaan tagno oon arrintaa ka shaqeyno oon gaarsiino dib u heshiisiinta cid kastoo soomaaliya wax kala tabanaysa gobolada jubbooyinka iyo meel kastoo soomaaliya ay joogtaba inay kusoo biirto dib u heshiisiinta waa soo dhaweyneynaa in kastoo aragti suuban qabo ama fikir saalex nagu kordhinayna soo dhawoow baan leenahay in kastoo damac siyaasi ah uu hayana soo dhawoow baan leenahay shir kale ayaa magaalada garbahar ay ka soconaya in dhawaalaba shirkaas idinku ma ka waraysiin waana ti mas-uuliyiinta maamulka kumeel gaarka jubba lagu yeeray inay kasoo qayb galaan shirkaasi shirkaas ita annaga waxa weeye mid na kuseeya ma ahayn beelaha soomaaliyeed beel kamid ah oo gobolada jubbooyiga degan ayaa ku haysa kushiri haysa sirkoodana waa u madax banaan yihiin aragtidoodana ayagaa u madax banaan hadda waa soomaali deegaanka kamid ah wixii wanaagsan oo kasoo baxana waa soo dhaweynayna